raggan maanta ku qabtay shirka jiray magaalada hargeysa oo ay ka mid ahaayeen saraakiil ka tirsan ururkii esnam iyo siyaasiyiin kala duwan oo u dhashay somalilan ayaa waxaa ka mid ahaa ibraahim aadan cismaan cabdilaahi gaxnuga cali ibraahim cabdilaahi dhegaweyne iyo axmed jaabir ibraahim dhegaweyne oo la hadlay v o eda ayaa waxa uu sheegay in imaanshaha iyo wararka sheegayay maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya bey axmed ay socod ku iman doonaan magaalada hargeysa ay tahay mid aan la aqbali karin oo suuragal ahayn si toosaanu u diidanahay inuu yimaado waana khalad cidda soo qaadatay farmaajana hargeysa hadduu yimaado waxaanu fiilku kala kulmi doonaa waxaanu leeyahay weli ninba aqoontiiba lama bogsa lama baananne qiliyadan nabadu ayuu faarax loo yidhi arrintu ninka ku dhici waaye abooloji baa ka bixinayaa xasuuq baa dhacay xasuuq debargoyo wax la yidhaaha ayay ku dhawaaqeen waxba laysu qarin maayo waxa weeyaan bani aadamku markuu wanaag rabo waddada wanaag buu maraha innagu waxaynu doonno go-aankeenu ha ahaado xasuuqii muu qiran dadkii maxkamad looma furin oo lama keenin wixii dhacay compensationkeedii ama lama qiimaynin oo diyaaru maraha in laga wada hadlo markaas saddexdaa qodob oo laga jawaabo mooye cid wax keeni karta iyo cid la hadli kartaa anigu ma arko iyo meelay uga banaan wixii dhacay intay la egaayeen magaalada hargeysa bur kuma taagnayno oo waa tasawurkeedeenu haynaa sagaal iyo toban dawladood oo garoonkaa ka kacaya maalin walba garaaci jiray xaggee lagu qorayaa wixii dhacay waa in loo helaa meel lagu qoro iyo ummaddii dhibatay markaasaa had wada hadal bilaami karaa ibraahim dhegaweyne oo ay v oda weydiisay haddii ay wadahadalladu ka bilaabaan magaalada hargeysa oo ay yimaadaan ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweyne farmaajo dhibaatada ay leedahay ama waxa ka dhalan kara ayaa ku tilmaamay sidan
hargeysa wan isku diri dhibaatada ugu weyna hargeysa tii hore uga dhacday mid leeg baa dhici doonta farmaajoda ka socda hadduu halkaa la keeno meel adduunka inaguna aanu lahayn iyaguna aanu lahayn ku wada hadlo ay bani aadamka ku wada hadla wixii sharciga adduunka u dhiganna saddexdaa qodoboo laga jawaabo ayaa dowladu ku wada hadla jarmalkaa ilaa bixiya maanta wixii uu geystay dagaalkii labaad oo lagu xukumay oo qirtay waataa yuhuudda loogu dabaaldegaya halku ku laha yidhi waxa weeyaan xasuuqii uu geystay buu wada qirtay dhibaatadii uu geystay ayuu ogolaaday in maxkamad la geeyo wuxuu ogolaaday inuu bixiyo wax laali oo khasaare geystay intaa midna laynoma hayee nin dambena nooma iman karo waa been maalinta berri ayaa la filayaa in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu u jeediyo labada aqal ee golaha wakiilada iyo guurtida fadhi wada jiro ay yeelanayaan khudbasaneedka labada kun iyo labaatanka taas oo la filayo in si weyn ugu soo qaadi doono mowqifka xukuumadda ee arrintan la xidhiidha khadar maxamed cakule v o e hargeysa